kitaab ka sixa badan min kitaabi muslimin cibaaradaasaa imaamkaa lagaba soo naqliyay haddaba cibaaradiisaa siduu leeyahay maha kuma cadday inuu leeyahay muslim baa sixada bukhaari kagaba horeeyo falam yusarix muu caddayn imika halkan oo tasriixaan umuu odhan bikownihi muslim ahaanshihiisa uu yahay asaxa mid ka sixo badan min saxiixilbukhaari iyo bukhaari saxiixiisa sababtuna waxa weeye liannahu abaa cali inamaa nafa wuxunbuu anfiyu meesha ka saaray wujuuda kitaabin kitaab jiritaanka ama helitaankiisa la helo kitaabkaasoo asaxa ka sixo badan min kitaabi muslimin kitaab muslim ka siyaadsan oo xaggii sixada uga siyaadsan inuu jiro ayuunbuu anfiyey ee muu anfiyin kitaab la siman bal maalan cibaaradae kitaab imika imika muslim ka fadilan inuu jiro ayuunbuu meesha ka saaray kitaab xaggii sixadii kula siman inuu jiro cibaaradiisan may saarin buu leeyahy oo ma anfiyeyso waa kan sii wado idcila almanfiyi waxaan la anfiyey waxa weeye inamaa huwa wuxunbaabuu yahay maa taktadiihi waxay keenayso siiqatu afcala afcal siiqadii ay keeni oo min ziyaadati sixatin sixa ziyaadadeed ah fii kitaabin kitaab dhexdii ku sugan ziyaadadaasi sixadaas ama ziyaadadeedu shaaraka la wadaagsaday kitaaba muslimin muslim kitaabkiisa fi sixati sixada kula wadaagsaday kitaabkaasoo yamtaasu soocmaya oo fadilmaya bitilka ziyaadati ziyaadada ah xagga sixada caleyhi calaa muslim kaga fadilmaya walam yanfi ma anfiyin almusaawaata in siman lama anfiyin adigu waxa weeyaan hadalkan waa keenayaaba isagoo muslim horreysiinaya hadalkan abaa cali laakiin sheekhu wuxuu leeyahay imaka ziyaadun buu anfiyey musaawaad ma anfiyayo markaas kama dhalanaysa hadalkan in la idhaha kitaabka muslim baa ka sixo badan kitaabka bukhaari wuxun buu imaamkan hadalkiisu noqonayaa kitaab isaga muslim oo dee isagoo diidanba waa suurtagal tafdiil bukhaari markaa la fadilo laakiin meesha inay siman yihiin oo kale hadalkiisa anfinteed kumaba sugna meeshiina marka la eego hadalka hore wuxuu ahaa dee taqdiimu saxiix bukhaari wax cagsigeed oo la yidhaha taqdiimu saxiix muslim inaan culimada laga hayn oo aada u sariixa oo ti imika yidhi haddii aan idhaahno waxa weya maa fi lbaladi aclamu min fulan oo kale beledka kuma sugna hebel nin ka cilmi badan meesha waxaa la anfiyey nin kasii siyaadsan oo cilmigii intay wadaagsadeen kasii cilmi badan inuu beledkii ku sugan yahay nin ay isku martaba yihiin ay xaggaa ku siman yihiin joogo beledkii cibaaradani luqa ahaan ma anfiyeyso bal curfi ahaan maaha luqa ahaan ma anfiyeyso markaa tanna waa taasoo kale ayuu leeyahayo dee markanuu kaba cabiray maa taxta adiin isamaai asaxu min kitaabi muslim meeshii laba kitaab oo meeshii dee sixadii wadaagsaday oo midkood kii kale sixadii la dheer yahay bal marka muslim loo eego kitaab dee inaanu jirin unbuu meesha kaba saaray kitaab la simani inuu jiro meesha kamuu saarin hadalkiisa kolley culimada qaar way ku bushiyeen xaafid ibnu xajar tan oo waa luqaday leeyihiin laakiin curfiga dadku wuxuu keenayaa cibaaradan inay taqdiim oo cibaar dee in loola jeedo in wixii la fadilo isaga waxyaalaha kale lagaba fadilo laakiin asla luqa waa sidan uu yidhi o dee luqadii haddii loo laaman curfi la eegin imika hadalkan kuma sugno kuma cadda hadalkani waa dhici kartaa inay ujeedadiisu ahayd oo lagaba fahmo curfi ahaana loogaba fahmo u ku keeno laakiin hadalkani kuma cadday in la yidhaha muslim baa ka horeeya bukhaari ee in markaas ay kitaab muslim ka sareeyo ka horeeya inuu jiro unbaa cibaaradan anfiyeysa bal taa wey bal laqbadan tacliilka ku yar laamaya qolooyinka laqbada ku yar aadate liannahu waxa weya falam yusarix bikownihi asaxa min saxiix albukhaari abaa cali hadalkiisan kumuu caddayn inuu muslim yahay mid ka sixo badan isagu oo ka horeeya bukhaari sababtuna liannahu waa isaga waa tacliil bay inoogu noqonaysaa sababta aan tasriixaasi u jirine inamaa nafa wuxun baabu anfiyey wujuuda kitaabin kitaab jiritaankii iyo helitaankii kitaabkaasoo asaxu ama dee asaxu ka sixo badan min kitaabi muslim muslim kitaabkiisa oo wujuuda kitaabin asaxu ka sixo badan min kitaabi muslim kaas buu anfiyey sababtuna waa id cila almanfiyi waxaan la anfiyey imika halkan inamaa huwa wuxunbaaba weeye maa taqtadiihi waxay keenayso siqatu afcala afcal siiqadii eeg waa cibaarada asaxuba dee afcal ah siiqada afcal waa wasanka afcal ujeedadu waa waxaa dee tafdiilka keenaya asaxiyo taas cibaaradan asaxu waxay keenayso maxay ah min ziyaadati sixatin sixa siyaadadeed sixadaasoo fii kitaabin kitaab ku sugnaatay ama ziyaadadaa sixadoo kitaab ku sugan shaaraka la wadaagsaday kitaaba muslim kitaabka muslim fi sixati sixada la wadaagsaday oo kitaab sixadii intay ka wada dhaxayso haddana isaga xaggiisa ziyaada ay jirto ayuunbaabuu anfiyey kitaabkaasoo yamtaasu soo cumayo oo fadilmaya bitilka ziyaadati ziyaadadaa sixada calayhi calaa muslimin kaga fadilmaya kaasoo anfiyey walam yanfi ma anfina almusaawaata siban ma anfin wakadalika waxaa saasoo kaleon iyadna cadayn oon hadalkaa taqdiim ku cadayn ma nuqila wixii laga soo naqliyey can bacdi lmakaaribati makaaribada qolooyinka dhinaca galbeed degaya culimada kaba mid ahaa barhkood dee koleyna marka masar la dhaafo aljaanibka iyo dee ilaa andalus iskuma daro makaaribay kaba cabiri jireen ninka hadalka lagama soo naqliyeyna siduu sheekuba meelo kale kuba cadeeyey waa ibnu xasm ayaaba ahayd haddaba wixii lagama soo naqliyo o ah أنه فضل inuu فضilay صحيiح مسلم عaلى صحيiح البخاaري uu فadilayba صحيiح مسلم عaلى صحيح البخاaري iyadna cباaro صريxtaa ku amaaha sababtuna waxa weeye فذلika تفضيلkaas bacdiga kale lagaba soo نqلiyey فيma يرجic waxa u laabmayo weeye إلىa xusن السiyاq سiyaaqa أxاadiiثa wanaageed iyo wajawda wajawdaة الوضع dejinta ama iyo tartiibta iyaba tartiibi tartiibta fiicnideeda u laabmaya oo macnaa waxa weeye qolooyin maqaaribada kamida laga soo نqliyey inay kitaabka muslim fadileen daalibanna kutubtooda ay dejiyeen axaadiista axkaamta muslim bay ictimaadsadeenba oo dee khaasatan alfaadiisa markaa taasi iyadu waxa weeye xagga marka la eego tartiibta axaadiista iyo sida axaadiista meel loogu soo wada aroorinayo alfaadihii xadiiskulahaa meel keliya loogu wada sheegayo jaanibka muslim baa kaga horeeya bukhaari waa jaanib fani ah bukhaari axaadiista waa googooyaa waxa uu googooyaana istinbaadka uu dee masaa'il fiqiga kala soo baxayo daraaddeed xadiidkii baaba inuu dhammaynayo dhici karta labaataneeyo meelood xadiis inuu ku soo arooriyo mar uu dhammeeyiyo mar aanu dhammayni iyadoo ay jirto axaadiis badan baa meelihii laga filayey aanu ku soo aroorin oo ruux hadduu israa xadiidkii bukhaari hore uga hel waxaa dhici kartaba inaanu ruux mumaaraso badan uleh aan u lahayn inaanu hore axaadiistii aanu gaba helinbo inkastaba ha baadhbaadhe muslim laakiin waa kaga duwan yahayoo axaadiista meeshii ugu ansabsanayd buu ku soo arooriyaa mar kaliyu wada sheegayaa xadiidkii alfaado iyo riwaayaad kala duwan hadduu lahaa duruq buu ku keenaa waa ku wada sheegaya marka markay tartiibta noqoto iyo siyaaqa iyo habka iyo siday suhuulada marka la eego helitaanka xadiidkii la helayo muslim baa kaga horeeya markaa jaanibkaas bay ahayd makaaribada kalena waxay kuma fadileene maaha jaanib sixada nafteeda saxanimada saxiixnimada iyadoo la leeyahy muslim waa kaga horeeye waa wadci wanaaga tartiibta aad buu u sugay welibana xagga riwaayada alfaadana dee muslim baa kagaba horeeyo bukhaari kolkol buu dee axaadiis isagoo beledkiisii joogin buu kitaabka kuba qorayay usushiisi kolkol ka dheerto xifdigiisii markaa uu kaba qorayo ay dhacdo kolkol inuu dee riwaayo bilmacnaa soo gasho muslim se isagoo magaaladiisii jooga shaqadiisi ay joogaan usushiisii haystu alfaada qorayo oo dhici karta xadiidka inuu fa iyo wow uu kala ilaaliyo riwaayadii fa iyo wow hadday ku kala duwnayd uu kalaba sheego bisadaasna bukhaari ma laha bal markaa waa umuurahaas faniga iyo xag farsamo noqonaysa ee xaggii sixada hadalkooda uma laamayuu leeyo tadna markaa mid cad maaha walam yufsix ma cadayn axadun axad minhum raggaa kaba mida muslim fadilay lianna dalika waa tafdiilkoodaasi raajicun inuu u laamayo ila alasaxiyati sixabadni inuu u laamayo muslim uu ka sixa badan yahay bukhaari walow afsaxuu bihi taa hadday caddeeyaanba la raddahu waxaa celin lahaa ku radin lahaa taas calayhim korkooda shaahid lwujuud waa wujuudka shaahidki macnaa waa shaahidun huwa lwujuud weye waa markhaati ah waxa waaqacee jira oo dee labada kitaabta kuba sugana taas baa iyadoon cid kaliya hebel baa radiye aan la odhan labada kitaab waxa muxtamahoodiiyo umuuro uu inoo tilmaami doono taas baa radi noqonayda waa shaahidulwujuud macnaa waa shaahidun huwa lwujuudu shaahid ah waxa jira ee waaqaca ayaa kuba celin lahaa waaba kan tiibuu shaahid alwujuudkiibuu sii fasiriyo ama waxyaalahan fa sifaatu sifaatka allatii sifaadkaasoo taduuru ay wareegayso umuurahan ayaan lagaba fahminin marka muslimo meesha lagaba fogeynayo waa jaanib asaxiyo labadiiba kitaabba waa laba kitaab oo saxiixa ummaduna aqbal ay kulaba kulantay xadiidka labada kitaabaad ku aragtayna waa dee saxiix ahaan baad u qaadanaysaa uma baahnid baxdi iyo baadhibaad sida kutubta kale hor talow aada doonaysa inaad darajadiisa aad u hubsato ma saxiixba ama daciifa ma xasanba iyagu waa saxiixunbay kuba uriyeen axaadiista dee laguma naqdiye koobanna waa inta badanna lagama wada jawaabiyo wax sixadii hoos uga dhacaysa maaha xataa hadday kuwa aclaa darajaadka sixa hoos ugaba dhacaan asla sixa waa axaadiis ay uga sugnaanayso barhkoodna waa inta badan ikhtilaaf yaroo asaaniida kuba sugan iyo umuuro dee waana kutub guud ahaanna waa wax dabdisan oo aimada shuraaxdu ay ururiyaan kutub kalena kolkol ay kuba ururiyaan oo dee ama qolooyinkii ictiraadka laba yimi kutubtoodii oo maanta madbuuca iyo taas waxa weeye labada kitaab wuxuu ku sugnaa waa saxiixa arrintan uu wadaa maaha waa xagga asaxiyada iyadna waxaa loo baahday haddii tarjiix loo baahdo marka wuxuu dhaha sifaatu sifaatka allatii sifaatkaasoo taduuru ay wareegayso calayha korkeeda asixatu sixadu fii kitaabi lbukhaariyi kitaabka bukhaari dhexdiisa atamu mid ka taamnimo badan weeye minhaa sifaatkii oo fii kitaabi muslimin kitaabka muslim dhexdiisa ahaatay wa ashaddu iyadaana ka adag wa sharduhu shardiga bukhaariya fiiha umuurahan xagga dee sifaatkaa sixada ama umuur sifaatkaa sixada ay ku wareegaysa ahaaday aqwa waa xoog badan yahay wa ashaddu waanu ka adagaya shardiga muslim marka bal waxa weeye oo wuxuu leeyahay xagga sifaatkii sixada ay kuma wareegeysay itisaalkiibaa kamida horta sifaatka cadaaladii ruwaadda kamida dabdigoodiibaa kamida waa sifaatka ay sixadu imanka kuma wareegayso marka sifaatkaasi guud ahaan marka la eego kitaabka bukhaari way kaga taa kamaal badan yihiin kaga taamsan yihiin kitaabka muslim shardigiisa halkana uu ka adag yahay uu sii tafsiilino muxuu ihi wa ama rijxaanuhu raajaxnimadii bal markaa xagga itisaaliya xagga cadaaliya dabdiba waa eegaya raajaxnimada bukhaari uu raajaxsan yahay min xaytu litisaalo marka la eego xagga itisaalka iyo sanadka xidhiidhkiisa oo muslim ay sifaatka u kagaba horeeyo waa si guud haddae maaha xadiid xadiid ama xadiid xadiid haddii la yidhaha isaga inoo sheegi doono xadiid muslim wariya mid bukhaari wariye kaba horeyn kara waa falishtiraaji bukhaari shardintiisa uu shardiyey an yakuuna raawi raawigu inuu noqdo qasabaka mid uu usugnaaday lahu isaga liqaau man shaksiyu la kulankii rawaa uu warinayo canhu xaggiisa uu kaba warinayo walow maratan mar keliya haba noqoto waktafaa waa kaaftoomay muslimun muslim wuxuu ku kaaftoomay bimutlaqi almucaasarati isku waqtinimo ay isku waqti yihiin suurtagalna taa ay kulmaan taa mutlaqeed buu kuba kaaftoomay oo wuxuu leeyahy bal waa wax rujxaan keenaya oo xagga itisaalka bukhaari baa arrintiisu tahay kollayna waa xadiidka mucancankaana ayaana tan looguma baahdaayo ayaa waxay arrintiisu tahay raawigani markuu raawi kale kaga warinayo horta si aan wixii uu ka wariyo o dhan siiqo kasta ha isticmaalo ama can ha yidhaaho ama qaala ha yidhaaho itisaal aan ugu xambaarno oo inuu sanadka xidhisay waana markii aan mudalis la joogo mudalisku baa xukum kaluu leeyahay raawigu aanu mudalis ahayn waa inay inoo sugnaata mar keliyana haba noqotee labada nin inay sarkeen labada nin inay sarkeen oy kulmeen taas buu isaga qowlkiisu yahay marka kolkol buu axaadiis riwaayaad baab iskaba keena isagoo ku cadaynaya uun samaac meeshii inuu jiro iyadoon xadiidkani baabkaba munaasabo la lahayn arrintaasi uu ilaaliyo ama muslim wuxuu leeyahy labada nin haddii dee ninkuu mudalis yahay waa baab kale waa inuu caddeeyaba oo cantii lagama aqbalayo laakiin ninku haddaanu mudalis ahayn ninkan kale ayse soo gaadheen isku waqti ay yihiin ay kulmi karaan haddii la og yahay ninkana inuu joogay uun dee dhulkan dhinacii bari ka kalena maqrib inuu joogo marna aanu halkiisa kaba iman isaguba kuma xambaaraya itisaal ee ay suurtagal tahayna waaba isku meela way ku kulmeen oo way suurtagal markaa inay kulmeen laakiin xadiidna kuma hayno isagoo mar le samictu fulan ama xadathanii fulan mucaasaradii baa jirta imkaan aliqaana waa jira haddii cadam alimkaan ay tahay iyada taasba ma odhanaye markaa xadiidkii uu saa ku wariyay can ama ku wariyay ama wax kale itisaal baan ku xambaarayna kol hadduu ninkan nin hiqaa yahay nin hiqaa yahay waa dee taxsiinan bidan lidanni biruwaat taas wey marka halkaa maxaa jirta de yar rujxaan baad jirayso isagu wuxuu leeyahay si aan itisaal ugu xambaarno horta ha inoo caddaato inay kulmeen haddii aynaan marna inoo caddaan isagoo wax ka maqlay xadiidkii itisaalkiisii kuma xambaarayno bal markaa arrintii jaanibkaas dee waa rujxaantii bukhaari xagga itisaalka waalzama muslim waktafaa waa kaaftoomay muslimun muslim bimutlaqi mucaasarati mucaasara un mutlaqeed iyada imkaanu liqaana uu jira ayuu ku kaaftoomay waalzama albukhaariya bukhaarina wuxuu laazimiyey alaa biannahu isagu yaxtaaju inuu u baahan yahay oo bacda hadalkiisana ay ka dhalanaysa weeye allaa yaqbala lcancanata cancanada inaanu aqbalin aslan wax cani ay ku jiranto macnaha hadalulaasimiyo kollay muqadimadiisa saxiixay kuba sugan tahay ma magacaabe laakiin weerar aada u adag oo u dee gaadhsiisan inuu dadkaa kuba xukumo dee tashniic aada u adag oo dee markaas uu kuba xukumo inay qowl aan cidi ugu horreyn ay laba yimaadeen oo dee taas iyo taa ayuu gaadhsiiyaa muqadimada saxiixiisa qaybaheeda ugu dambeeya marka wuxuu laasimiyey cidda tan kuba khilaafsan oo dee bukhaari ha noqoto ama sheekhiisii cali ibnu madiniye arrintoodan inay kaba dhalanayso canba inaan la aqbalin sida taa u laasimine waxa weeye de bal matalan haddaad tiraa labada nin way kulmeen oo kol hadday kulmeen marow inoo caddaatay axaadiista kale eenay samaac kuba sugnayn oo can leeyahay waan aqbalaya itisaal baan kuba xambaaraya labada ninay isa soo gaadhee isku waktiga ahaayee can ku kala wariyey aanay inoo caddaan inay meel ku kulmeenna anigu itisaal kuma xambaarayo sababtu waxaa dhici karta inaanu kaba maqlin ixtimaalkaa naftiisa kan kaleba jira oo xadiidkan uu samictu yidhi mooyaane ama xadathanii mooye xadiidka labaad uu can yidhi ee isagaba arrintu waaba suurtagal inaanu kaba maqlin ixtimaalka waa imanaya unoo dee kol haddii ixtimaalka imanaya markaa waa inuu ama cancanadii wada diido guud ahaan oo xadiid kastaba uu samaac u doono ama uu dee wada aqbalo kol haddaan mudalis jirin taas buu laasimiyey kollayna waa dee aimada qaarkood baa xataa keenay inay dee arrintan si waxay muxaakamo ku saarayaan oo kale de asanan abyad walmawrid alamcan fi lmuxaakamati bayna alimaamayn fi sanad almucancan xagga hoose kitaabka idinkuba sugan yo kolley ma badna ibnu rushayd imaam la yidhaah baa leh labada imaam buu masalada iskuba khilaafsan yahin buu dee aqwaashooda isbaaldhigayaa oo kale iyadoo dee kuwo kalena ay kaba hadlaan oo badan laakiin isaga waa kitaab ahaan oo kale kale culimadna waa xad iyo goor ka dhacdhaco marka laba nin masale iskuba qabsadaan baa ku ka dambeeyey hadduu doono si muxakamo oo kale ama kitaabkii sidahan kuba cabire bal isagoo aqwaashiidii eegaya intaan arkay kan oo kale waan arkay jilaa lcayneyn fi muxaakamati bayna axmedeyn oo kale waa axmed ibnu taymiya iyo axmed ibn xajar alhaytami maha xaafid ibnu xajara waa ninkan tuxfatulmuxtaajka yeele minhaajka sharxay oo masaa'il badan dee kolley aada moodo meelo qaarkoodna kutubtiisa ay kaba muuqatay aqwaal la yidhi uun inuu kuba socday oo aanu dee meelo qaarkood waayo isagoo intuu ka hadlo yihi waxaasuu yihi waxaasuu yihi ayo marka dambe hadday sidaasi run tahay oo uu yidhina dee caamalahu llahu bikada haddii kalena dee wa si waxaanu hadalkii arago hadal dee inuu kitaabkiisii kaba arag dee adalla qaarkood fataawi alxadiidiya kuba sugan marka nin alusi la yidhaah baa kitaab buu dejiyey jilaaul cayneyn oo masaa-ishan oo labadooda u ku kala xukumayo kitaab labaadna saddexaadna o arko isna laba axmed waa axmed ibnu xajar casqalaani waa xaafidkan aan hayna iyo axmed isna alcayni oo isaguna bukhaari sharxay oo masaa-il badan isaga ku naqdiyey bukhaari dee isagu waayo sharxu uga yar dambeeyey hakaba weynaaday oo markaa taasoo masaa'il dee loqo iyo waxyaala isagaba badnayd oo iyadna masaa-ishii uu soo dhigto maxaakamo kala cabiro oo sila isticmaalaan haddaba waa bal eeg teebaa raajix oo masaajishu isla baadhay marka wuxuu leeyahay waa masalada ay iskuba hayeen oo kolle malaa meel kalena way nooguba imanaysaaye dee taasuu ku laazimiyey oo waa muslim halku kaba joogo marka wuxuu leeyahy markan dee samaaceedna walow tii muslimna ay saxiix tahay haddana dee samaacii waa iyo itisaalkii tan baa ku xoog badan wuxuu leeyahy sheekhu wama alzamahu wixii uu laazimiyey muslim bihi isaga oo bukhaari laazimiyo o ah inaanu cancanaba aqbalin laysa bilaazimin bukhaari mid laazimaysa ma aha lianna raawiya raawigii idaa habata lahu hadduu u sugnaado alliqaau la kulan maratan mar uu u sugnaado oo la kulan uu la kulmay raawigan uu wax ka warinaya mar uu u sugnaado laa yajri ma xasilayo ma dhacayo kuma dareerayo fii riwaayaati riwaayaadkiisa kale ixtimaalu anlaa yakuuna samiica minhu ixtimaal meesha jiro o ah inaanu ka maqlin ixtimaalkeed waayo kol haddii dee samaaci nooguba sugnaaday oynu ognay ninkan ninkan inu la kulmay ninkina aanu mudalis ahayn dee riwaayaadkiisi kalena itisaalka kuwa xambaarnaanayaan oo ixtimaalkii jire la odhan laha malaha ninku kama maqlin meeshii ma imanayso liannahu yalzamu waxaa ka laazimaya min jarayaanihi waa xusuulkiisa iyo dhicitaanka ama kudureerkiisa an yakuuna inuu dee wixii ixtimaalkaasi uu laga helo riwaayaadkiisii oo inaanu ka maqlin ixtimaalkeeda waxaa ka dhalan an yakuuna mudalisan raawigu inuu mudalis noqdo walmasalatu masaladan laysku hayaana mafruudatun waxay ku qadarantahay ku saabsan tahay un fii kayri lmudalis ninka aan mudaliskahayn waayo mudaliskii inkastoo uu ninkan la kulmou weliba sanada la joogay hadduu can isticmaalo lama aqbalo ixtimaalkii waa jira inay tadliis baa lagu yaqaanayo inuu wax tuure laakiin nink kol hadaanu mudalis ahayn fiqana yahay ninkanna uu la kulmay uu canna markaa maanta yidhaaho dee ixtimaalkii meeshii ma jira samaac bay kuba xambaaran tahay bal markaa hadalka deeta markaa muslim uu bukhaari laaziminayaana isaga inay mudalis lagama hadlahayne mid isaga xujo ku noqonayo laazimaya maaha masalada kolle kalaamkeedu waa dhaarte laakiin waxa ay tahay un xagga rujxaanta itisaalka dee nin le ninkani ha arko horta ninkan oo hay noo sugnaatay inuu la kulmayo midna mucaasaraan ku kaaftoomaya way ku kala raajixsan yihin waa taasi waa xagga itisaalka wa ama rujxaanuhu bukhaari raajixnimadiisa min xaysu alcadaalatu wadabdu xagga marka la eega cadaaladda ruwaadda iyo dabdigooda uu uga raajaxsan yahay kitaabka muslim fa lianna rijaala rijaashi rijaashana ruwaad baa loo wadaa alladiina rijaashaasoo tukullima fiihim la hadlay ee macnaa la dacniye wax laga sheegay ee min rijaali muslimin muslim rijaashiisa ka mid eh akharu kuwa ka badan weeye cadadan xagga tirada way uga badan yihin min arijaali raggii way uga badan yihiin iyo ruwaadii aladiina ruwaadaasoo tukullima wax laga sheegay lagu hadlay fiihim iyaga dhexdood oo min rijaali bukhaariyi bukhaari rijaashiisa ah oo macnaa markaynu eegno xagga cadaala iyo dabdi labada kitaab siay u kala raajixsan yihiina horta ruwaad iyaa ka wada dhaxaysaa way jiraan oy ka wada wariyeen ruwaad ay la kala gooni noqdeenna waa jiraan matalan ruwaadda muslim uu gooni yahay ilaa lix boqol iyo labaatan bay gaadhi bukhaarina afar boqol iyo dhowr iyo soddon bay gaadhi marka waxa uu leeyahay waa ruwaadda ay kala leeyihiin bal raggan markaa marka la eego cadaalo iyo dabdi dee si guud bay raggan ugu sugnaataye laakiin ragga kalaam ku yimi ee a'imadii xadiidka barhkood ay wax ka sheegeen ama xag cadaaladood ama dabdigood ee bukhaari rijaashiisa ah ayaa ka yar ragga cadaaladooda iyo dabdigooda wax laga sheegay ee rijaasha muslima oo bal bukhaari oo kale waxa weeye dee isaga lix boqol iyo labaatan haddaan idhaahno muslim muslim ilaa boqol iyo lixdan ninoo raggaa kamid ah bal kalaam ama muathir ha noqdo ama yaanu ahaaninbe kalaam baa kuga yimi waa boqol iyo lixdan bukhaari markaan eegna raggu sideetan kama badno waa kala barh bay isdheeriyiin oo raggan dee bukhaari kitaabkiisa ku sugane cidoon ay wax ka sheegtay ilaa sideetan bay noqonayaan oo bal markaa jaanibka horta way kala yaryihiin waa jaanib tarjiix keenaya weliba arrin kalena way jirtaayo maca ana albukhaariya iyaday la jirta bukhaari lam yuksir ma badsan oo muu badin min ikhraaji xadiidihim raggaa xadiidkooda soo saarkiisa uu soo saaro bal qaalibhum weliba intooda badanna min shuyuukhi sheekhadiisa ay ka mid yihiin aladiina sheekhyadaasoo akhada canhum uu wax ka qaatuu ka wariyey wamaarasa uu dheehay hubsaday jirrabay xadiidahum xadiidkoodii bikhilaafi muslimin fi lamrayn laakiin muslim waa ka duwan yahay labada amarba oo markaa waxa ay tahay xaggii tira ahaan tirada bukhaari baa ka yar waa wax rujxaan keenaya arrin kalena uu kusoo darayo bukhaari marka la eega ragga axaadiistooda intiqa badan buu ku sameeyo axaadiis badan uu ka wariyaa ma jirto usuul kagama wariya inta badan mutaabaca iyo shawaahid iyo waxyaale ayuu kagama wariyaa welibana raggaa kalaamku uu ku yimi intooda badan maha dhammaantoodi waa raggii uu soo gaadhay yaqaanay dadka kale uu kaba yaqaanay ee uu aada u hubsaday xaalkooda taas amaa muslim raggan axaadiistooda waa badsaday oo in badan oo usuul kaga wariyay way jirtaa kalaam kuma yimi kalaamku muatir bayaanu noqoninbe weliba in badan oo iyaga ka mid a waa rag ka horreeyey oonu soo gaadhin oo dee sa uu axaadiistooda sa raggan uu la kulmay uu yaqaano aanu axaadiistooda iyo xaalkooda iyo dabdigooda iyo cadaaladooda aanu aada u wada dheehin oonu la joogin oonu aada u wada hubsan taasba weeyaanoo markaa labadan arrimood oo ah iyadoo horta ay kala badayin gees kalena ayn muslim iyo bukhaari marka la eego ay kala badsadeen xagga ragga axaadiistooda warinteedii jaanib kale marka laga eegana ragga marka la eega aqoonta ay u kala lahayn kolley farqi ay u dhaxaynayaan oo muslim bukhaarina waa waxay u badan yihiin raggii dee uu la kulmay dadka uu kaba yaqaano uu hubsaday xaalkooda muslimna rag ka horreeyay ay uga badan yihiin bal jaanibkaasna wuxuu keenayaa xaggii cadaala iyo dabdi inay ruwaadda markaa kitaabka bukhaari uu kaga horeeyo kitaabka muslim kaga horeynayo marka loo baahdo tarjiix wa amaa rujxaanuhu shantii shardiba waa eegayaa rujxaanka kitaabka bukhaari uu raajaxsan yahay min xaysu cadamu shuduudi waliclaal xagga marka la eego shuduud la-aan iyo iclaal la-aan oo cadamu shuduud de aynu kuma soo marnayo cadamu liclaal jaanibka bukhaari uu kaga raajaxsanya muslimna falianna maa kii untuqida la bushiyey cala lbukhaariyi bukhaari lagu bushiyey ee min alaxaadiisi axaadiisi aqalo mid ka yar weeye cadadan xagga tirada minman tuqida wixii lagu bushiyey calaa muslimin muslim laguma bushiyey oo bal markaa tanna waa masalo kale oo wuxuu leeyahay axaadiis baa jirta labada kitaabba kuma sugan oo aimo xadiidka heer sare kaba gaadhay sida daaraqun iyo rag la midka ahaa ay kalaam kaba keeneen kolley kalaamkaasna dee waa axaadiistoodii kale ayaanay la sinayn oo martabadoodii aanay gaadhsiisnayn weeye axaadiidaasi horta gees marka la eego ma badna ilaa laba boqol iyo toban xadiis bay iskuday isku dar ay gaadhaysaayo tukullima fii rayin bidacfin lima rawaa imaam alxadiid alxaa-isa qasaba alhuda fadacdun lijucfiyin waqaafun limuslimi obal lahuma faxfad uqita mirada kollay mala rag damba raggii mutaakhiriinta ahaa dardiiri ayaa cibaaradiis haydo xurufna waa isticmaalaya rumuus xuruftan abjadkay wax ku tirsadaan oo kolkole bal markaa waxa ay tahay laba boqol iyo tobankaa muslim bukhaari gaar ahaantiisa axaadiidta uu leeyahay ee kalaam kuba yimi waa halagaba jawaabay intii badnayd waa ilaa sideed iyo toddobaatan xadiid axaadiida muslim u gaarka ah ee kalaam kuba yimina ilaa boqol xadiid oo dhammaantoodna nawowi iyo sharxiisa horta ilaa shan iyo sagaashan way ku sugantaan filaya kalaamkeed iyo marka uu soo maro ka hadalkeed xaafid ibnu xajarna kitaabkiisa fatxulbaari oo kale fasal buu muqadimada maha kitaabkae muqadimadu fasal dhan u dhigta oo ragga bukhaari kalaamu kuba yimin oo barhkood dee ay muslim wadaagsan karaanna mid mid ugaba hadlo kana jawaabo axaadiidana ilaa boqol iyo toban xadiid buu soo dhigtaayo mid mid oo markaa axaadiid labaiyo soddonaa jirto bukhaari iyo muslim kaba dhaxayso kala meesha jiro oo jaanibkii muttafaqa waa laba boqol iyo tobanka marka boqol iyo toban waxaa ka heleysaanba muqadimada fatlbaari had yusaari fasal u gaara oo mid mid ugaba soo dhiganayo marka boqolka kalena kolley shuraaxda muslim yaani kitaabkii daaraquni abi mascuudi dimashqi iyo kuwaasoo kale iyana way madbacaysan yihiinba maanta ee iyaguna kalaamkaasi jiray bal markaa qolooyin kaloo dambe oo dee khaasatan rag waktigeenan ahayd oo kutubta daaraquni iyo talkhiiskeed iyo balka jawaabteedna waa jiraan baan iyana way jiraan oo bal markaa waxa weeye axaadiidii dee markan taasna eegno bal laba iyo soddonka iska dhaaf sideed iyo toddobaatan iyo boqol bay isu noqonayaan boqol baa muslim kuba sugan bukhaarina waa sideed iyo toddobaatan tiradii halkanna way kala badan tahay markaa rajxaan baa meeshii taalla hada ifam hada maca itifaaq alculamaa bal ka arrintaas waa waxyaalaha hadda waa tarjiix yaroo basiida una xadiidkii kitaabkii muslimna waa saxiixun waana de waxa weeyaan kaasoo asaxal markaa ama kitaabayni bacda kitaab illahi ayaana yihiin wixii kuma sugnaana sixadii baad uqaadanaysaa si kaa bukhaari loogu camalfalayna looguba camalfalaya kol kolna xadiidka bukhaari muslim ku sugan baa xadiis bukhaari ka raajix noqonaya marka axaadiis axaadiis leege imika waa si guud bukhaari muslim markaan isla eegayno maha xadiis xadiis iyada taa maaha xataa marka bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan laga fadilayo axaadiista kutubta kale ku sugan ee saxiixa kol baa dhici karta xadiida saxiixa oo markaa bukha markaa kutubta kale kuma sugani marka xadiis iyo xadiis la eege uu ka raajix noqdo xadiiskii bukhaari iyo muslim way noqonaysaa taas waanu kaba hadli doonaa sheekh haddii ala yidhaha casharka dambe laakiin waxa weeye waa tafdiilu jumlatin calaa jumla ayay arrintu tahay dablan hadaba hada maca itifaaqi alculamaa culimada isku waafaqeed yaa loo qaba isku waafaqsan yihin calى an الbخaariya bخaarي kaana inuuha ajala mid kaga weyn min mslimi mslim fi culumi oo xagga cilmiga marka laga de isaga kaga heer sareeyey wa carafa inuu isku waafaqsan inuu ugana aqoon badnaa bisinaacati اxadiiثi minhu xagga marka laga sancadan xadiidka ah iyo aqoonta xadiiث inuu muslim ugaba badnaa taasi waa wax dee laislam ee dhigo lama og yahay wa ana musliman muslim tilmiidu ardaygiisii iliyey wakhirijuhu ninkii uu soo saaray isaga madrasadiisii kaba soo baxay walam yazal kama suulina muslim yastafiidu inuu ka faa'iidaysanayo minhu bukhaari wayatatabacu uu tatabucayo aahaarahu raadkiisa xataa isaga daraaddeed buu sheekhiisi moxamed ibnu yaxya dulli uga tegay dee markaa riwaayaadkiisii oo uu markaa majliskiisiina ugaba tegay wayatatabacu uu tatabucayo aahaarahu raadadkiisii xataa qaala daaraaquniyo ilaa daaraaquniyodhiba lowla bukhaariyu bukhaari haddaanu jirin lamaa raaxa muslim walaaja macnaa dariiqiisii buu raacay isagaa tan ugaba horeeyo xagga sixada saxiixa ururintiisii oo bal markaa dariiqiisii ayuu raacay oo macnaa dariiqiisii isaga ayuu raacay cilmigiisii buu eegay waa ka faa'iidaystay markaa dee waxyaale aanu warina haba wariye laakiin isagaa wadadan u jeexay oo dariiqiisiibuu raaco kuba dayday lamaa raaxa ma tageen muslim walaaja ujeedadu magac weyn iyo arrinta mansilada weyne uu gaadhay kuma yeesheen ba de xadiidka haddaanu dee wadadiisaa marin isaga aanu dee ka faa'iidaysan taas bul wa min hama imnaadi alxaasiya wallah subxaana watacaala aclam قاري ثم مسلم ثم شردهما waxaan kusoo jirnay bal xadiidkii صaxiixa ahaa iyo maraatibtiisii ama isagoo dee صaxiixi martabo keliya ma ahayne waxaana inoo dambeysay bal oo inoogu dambeysay xadiidku markuu bukhaari iyo muslim kuba sugan yahay ay iskuba waafaqeen takhriijkiisu dee inuu ka martabo sarreeyo kii isagu bukhaari keligii wariyey bukhaari kii uu keligii wariyey inuu kaba sarreeyo muslim kii uba wariyey waana marka la eego axaadiis labada kitaabun marka laysu eegayo weeye maaha xadiis xadiis marka laysuguba eegayo waxaa taa keentayna ummaddu waxay isku wada waafaqday oo culimaa ulislaam ay isku waafaqeen labada kitaab in aqbal lagulaba kulmo bal muqaarano uu bukhaari iyo muslim isu keen baaldhigay oo umuurahan dee keenay in bukhaari la yidhaaho horta rutbada hore la siiyo muslimna rutbada labaad walow ay wadaagsadeen xaggan asaxiyada kutubta ay wadaagsadeen ay labada kitaab labada kitaab ee ugu asaxsan kutubta dadku ay alifo ay yihiin taasna wuu inoo soo sheegay bal welina xadiidkii saxiixa ahaa maraatibtiisii ayaynu ku jirnaa oo wuxuu uhi wamin huma marka macnaha halkan xayfiyadan ama xaggan liajrigeedoo ah in bukhaari marka la eego ama umuurihii itisaalka keenaya ha noqoto ama umuurihii cadaalad iyo dabdiga kuba tacalluqsano ha noqoto ama xaggan dee waxa weeyaan adigu cadama shuduud iyo iclaal haba noqotee arjaxiyada bukhaari uu ka raajaxsan yahay muslim taa xagga xayfiyada iyo jaanibka taas aawadeed ayaa qudima lahu ay min hadihi alxayfiyati uhi waa jaanibkan oo amaxay ah wahiya arjaxiyatu shardi lbukhaariyi bukhaari shardigiisu inuu ka raajaxsan yahay calaa gayrihi gayrkii oo muslimba dee uu kaba mid yahy uu kaba raajaxsan yahay taa aawadeed ayaa qudima la horreysiiyey saxiixulbukhaariyi bukhaari saxiixiisa ayaa looho la horreysiiyey calaa gayrihi gayrkii lagaba horreysiiyey oo min alkutubi kutubtii almusanafati la alifay fi lxadiisi xadiidka dhexdiisa ama xadiidka looba alifay uma bacdeed saxiixu muslimin waxaa lagu xigsiiyo la horreysiiyo o isna soo raacay saxiixu muslimin muslim saxiixiisa waa limushaarakatihi wadaagsigiisa uu la wadaagsaday lbukhaariyi bukhaari fii itifaaqi alculamaai culimadu isku waafaqeed ay isku waafaqeen calaa talaqii kitaabihi kitaabkiisa la kulankii bilqabuuli aqbal lagula kulmaayo badeen siwaa maa cullila wixii la tacliiliye un mooyeen oo daahirku walow muslimun ay u taalla dee bukhaarina ha kaba yaraadeene iyadna taasi way jirtaayo umuurahan iyo kitaabka laleeyahy aqbal baa lagula kulmay kollay axaadiistii naqdi ku yimi iyo intiqaad taasi ma shamlinayso iyada waa taa khilaaf iyo hadal lagaba keenay ee wixii aan inta ahayn ummaddu guud ahaan waxay kula kulantay aqbal la aqbalo ayay kula kulantay aqbalkaasna ama itifaaqaasna horuu inoogu soo sheegay inay duruqdii aan tawaatur xaddeed gaadhsiisteyn dee inay kaba xoog badan tahay itifaaqaasi uu kaba xoog badan yahay bal markaa taasi waxay keentay oo kutubtii kale ma laha itifaaqa caynkaasa ee aqbal guud ahaan waxa iyada ku sugan ummaddu ay wada aqbasho la isku waafaqay kutubtii kale ma laha ee axaadiista ahayd umuuraha dee itifaaqa waxa keenayna waa umuuraha inooba soo tilmaameen barhkoodiye haddaba ama arjaxiyada xaggii asaxiyade deeta markaa maxay noqonaysaa bal bukhaari wixii horta dee iyaga kii iyagu ay isku waafaqeen waa kii markii hore inoo soo sheegay oo martabadan marka taqsiimkan labaad ee inoo socda ee xaggii kutubta ah ama xaggii tasxiix axaadiisa marka sheekadii looba eega tii koowaad buu kaasi noqday maxaa soo raacaya bukhaari kii uu wariyey oo dee marka xataa muslim iyo keyrkiiba loo eego shuruudihiisan ama umuurihiisan xagga dee qabuulka keenaya ka taamsan kuwii kale waxaa kusoo xigaya muslim muslimna dee waayo wuxuu la wadaagsanaya bukhaari arrinka talaqiga ama itifaaqa la isku waafaqsan yahay aqbal waxa ku sugan in la aqbalo oo taa lagulaba kulmo xaggii culimadii islaamkana kaba dhacday bal markaa isagaa martabo saddexaad buu noqonaya uma bacdigeed yuqadamu waxaa la horreysiinayaa fi larjaxiyati xaggii arjaxiyada min xaysu alasaxiyatu marka la eego jaanibka sixabadnida oo jaanibkaa lagaba eego xagga sixabadnida maa waafaqahu wixii uu waafaqay sharduhumaa bukhaari iyo muslim shardigood uu waafaqay taas baa la horreysiin oo waxa macnaa bal martabadii markaa waa taqsiim toddobaan arkaynaa oo imika uu inoo bilaabaye tii koowaad waa bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen waa ta ugu horreysa waxaa ku xigaya bukhaari wuxuu keligii wariyey dee si waa maculila kole waan isagana kuba qaydaynaa waxaa markaa kii saddexaad noqonaya muslim wixii uu la gooni noqday oo isna si waa maculil waana dee waxyaalo kooban oo inta badan tacliilkuna ta'siir saasa ma leh laakiin kol haddana kalaam hadduu ku yimi wixii kalaam ku yimi waxaan kalaam ku iman isku mid maa xataa dee wixii ha lagaba jawaabo ha la muujiya inaanay waxa raada ta'hiir lahayn oo waayo inta badan oo ikhtilaaf xagga sanadkiisa dhacay markaa raawi la sugay ama barhkood riwaayaadka qaarkood ku xadfan umuuro saasa oy dee riwaayadii aba matalan xadafka uu dhacayba iyaga ay doorteen ay soo saareen iyadoo riwaayo kale oo meesha raawi kale sheegaysa ay jirto umuuro wada markaa inta badan aan usii badnayn wax dee ra-d iyo ta'hiir ku yeelanayo tasxiixii weeye walow meelo qaarkood dee naqdigu uu xoog leeyahay waxaanay kolley taasi keenaysaa xadiidku martabadaa sare asaxiyada ee kuma sugnaa marka la eego kitaabkooda waxa ku sugan in hoos ugaba dhaadhaco martaba dee ka hooseyso aqbalka martabadiisiiyo barhkood xasan martabadiiba ha ku sugnaadeene inuu dhaadhaco un oo martabadii sare unbuu hoos uga dhaadhacayaa inta badani haddaba bal markaa saddexa markaa maxaa soo raacayuu leeya ti afraadu kaba dhigay wixii shardigooda waafaqay kolley isagaa shardiga inoo sii fasiri doona in yar laakiin horta mid baa jirto in wax shuruuda oo iyagu kutubtooda ay ku sheegeen oo yidhaaheen shuruuddaas baa anaga dee shardigayagii ah maba jirto laakiin waxa shuruudda looga jeedo waa tan waayo had iyo goor waa cibaaro la isticmaalo oo xataa riyaadu saalixiin baan ku arkaynaa isagoona uu meelo kaba cabiray calaa shardi lbukhaariyi wa muslim oo kale xaakim baa in badan badsada aimada kalena way soo qaadaan oo xadiidkani labadii sheekh shardigood buu ku sugan yahay ama se midkood baa la odhanaya waa shardigii bukhaari ama waa shardigii muslim bal maxaa loogaba jeedaa kolley rutbadii afraad bay taa kaba dhigeen shardiga waxaa looga jeedaa waa tan waayo wax shuruudoo gaaro ay iyagu sheegeen oo kutubtoodii kuba sugan oo la leeyahy waa shardigii bukhaarina waa kaa shardigii muslimna waa kaa ma jiro ee waxa ay tahay lianna almuraada waxa ujeeddadu ay tahy bihii ay bishardi loogaba jeedaan ruwaatuhumaa waa ciddii iyaga ruwaadooda ahayd maca baaqi shuruudi saxiixi saxiixa shuruuddiisa intii ka hadha markaa baaqeedii ama ka hadhsanay taasi iyadoo laba jirto oo wuxuu inooguba fasiray ruwaadda haddii la yidhaha xadiisi maka bukhaari shardigiibuu ku sugnaaday ama shardigii bukhaari iyo muslim ujeeddadu horta xadiidkaa bukhaari ma warin ama muslim ma warin haddii isaga shardigiisii ay tahay haddii labadooda la israaciyeyna labadoodu iskumay waafaqin soo saarkiisa oo xadiid kutubtoodii ku sugan maaha imaam kala soo saaray laakiin maxay tahayba ruwaaddii bukhaari iyo muslim ay wax ka warin jireen hadday itifaaq tahay ama midkood ruwaaddiisii dee isaga rijaashiisa ahayd ee kitaabkiisa uu axaadiid kale kaga wariyey ayaa xadiidkan dariiqoodii lagaga wariyey mithaal ahaan haddaan mithaal soo qaato maya dee yar iidaax ahaanun bal bukhaari xadiidka koowaad ee ugu horeeya sanadku ku wariya waxaaba weeye waa xumaydi can ibni cuyayna wa can yaxya bni saciid wa can moxamed ibni ibraahim can calqama can cumar bal mathalan taas oo kale sanadkaas oo kale bukhaari baa xadiid ku wariyo xadiidka inama alacmaalu biniyat buu ku wariyey haddaba haddii aynu helo sanadkaa naftiisa bukhaari uu ku wariyo xadiidkan oo imaam kale sida abi daa-uudba uu xadiidkuba wariyo sanadkii dhammaan raggii waa wada joogaan laakiin xadiidku ma aha xadiidkii bukhaari wariyey xadiid bukhaari kitaabkiisii ku sugan maaha raggani waa raggiisii waxaa laga warinayaa xadiid aan kii uu isagu wariyey ahayd aan kitaabkiisa kuba sugnaa markaas baa waxaa la odhanayaa waa shardigii bukhaari shardigii bukhaari ayaa la odhanaya oo macnuhu waxa weeyaan xadiidkan la odhanayo shardigii bukhaari buu ku sugan yahay ama shardigii muslim ama waa labadaba shardigoodii ruwaaddii iyagu ay wax ka warin jireen ayaa xadiidkan warinaysa oo raggii kitaabkooda ku sugnaabaa xadiidkanna sanadkiisa kuba sugan inkastoonay lafdiga matni ahaan labada sheekh soo saarin ee sanadkii axaadiid kale ay ku warin jireen baa xadiidkan laguba wariyey taas baa shardigu yahay shardigu markaa laakiin waxbuu raaciyo maca baaqi shuruudi saxiixo haddaan dee ruwaadii ay meeshii wada jiraan xadiidkii laakiin cillo kale ay ku sugan tahay ama shuduud ku sugan yahay oo shuduud kuba sugan yahay bal kolley dee raggani hadday joogaan cadaalad iyo dabdigi waa raggii ay wax kaba warin jireen oo labada shardi waa la helayaa ama meel raggii haba joogane inqidaacuu ku sugan yahay oo kalago uu ku sugan yahay dee xadiidkii lama odhanayo waa shardigii markaa bukhaari ee waa iyagoo ruwaaddii ay ruwaaddii yihiin shuruuddii kale sixaduna ay meesha mutawafir tahay aynu soo marray markaas baa xadiidku intuu saxiix noqdo ayuu welibana ka sarraynayaa oo ka heer sarraynayaa xadiidkii raggaa kale inta mid ka midii a'imadii kale uu soo saaray ruwaaddan uu xaggooda kaba wariyeyna aanay ruwaaddii bukhaari iyo ama muslim iyo ay wax ka warin jireen aanu ahayn ayuu ka horraynayaayoo tu kaga horraynayo sheekha aada inoogu sii ama dee inoo sii bastin bal taasi waa mid ee laakiin arrin kale iyaduna jirto ruwaadda uun looma jeedo in magacyadii raggii kitaabkii laga helo uun ama xadiidkan laga helo ee waa in raggeena ay joogaan welibana ay tahay si ay bukhaari iyo muslim wax uga warin jireen oo waayo waxaa dhacda iyadoo bukhaari uu ninkaba wariyo kitaabkiisii ama muslim ninkana waa oo waxa weeyaan laakiin uu marka uu sheekyada qaar ka warinayo in ay wax ka wariyaan hadduu sheekyada qaar ka warinayo aanay kaba warin oo mithal ahaan haddii imakaba soo qaado uu imaka raawi ayaaba dee raawigii saxiixa ah waa nin daabita hiqa ah mutqina laakiin waxaa jirta sheekhyada qaarkood oo axaadiistiisa axaadiistooda aanu aada u dabdin si fiican aanu u dabdin markaasoo dee iyagu way iska ilaaliyaanoo markuu sheekhii aanu axaadiistiisa dabdin uu kaba warinayo wax kama wariyaan ee sheekhyadiisii kale oo axaadiistooda dabdiyey ayay kaba wariyaan haddaba ninkii caynkaas ahaa sheekhii aanu axaadiistiisa dabdin ee ay iyagu iska dhowreen haddii nin dariiqiisii wax kaga wariyo xataa sheekhaa kalena kitaabka ha kuba sugnaadee suuradaasna shardigoodiina ma noqonayso waayo si ay uga warin jireen maaha ee waa inay raggu raggii yihiin xadiidkuna mayn si ay uga warin jireen ma jirto mithaal ahaan oo kale hamaam isagu markuu ibnu jurayj kaba warinayo axaadiistiisa hagaagu muu dabdinoo walow ibnu jurayjna rijaalu saxiixan yahay hamaamna rijaalu saxiixan yahay laakiin hamaam can jurayj labada kitaab midna kuma sugna haddii markaa xadiis aan aragno hamaam can jurayj oo kale magacyadii way ku sugan yihiin labadii kitaabo labada ninba waa rijaalu saxiixayn laakiin kayfiyadan hamaam oo jurayj ibnu jurayj u sheekhiya kuma sugna waa husheem ibnu bashiir oo kaleo zuhri isna wax kaba warinaya labadii kitaab labada rijaal waa rijaalu saxiixayn laakiin hushaym ay kaba wariyeen oo zuhrina u sheekh yahay labadii kitaab kuma sugno axaadiistiisa hagaag muu dabdin waa axaadiis aanu aada u sugin oo koobnayd bal markaa taasoo kale iyadana ma noqonayso shardigii ma noqonayso ee waa inay dhacdo ruwaadii si ay iyaga uga warin jireen loogaba wariyo mid kalena iyadna way imanaysaa halkanoo haddii talfiiq meeshii uu dhaco oo nin rijaashii muslima iyo nin rijaashii bukhaariya sanadkii ay ku wada sugan yihiin oo markaa ay iyagu kala warinayaan waana laakiin kana waa rijaasha bukhaari un kana waa rijaasha muslim maantana waxbay kala warinayaan suuradaasoo kale lama eegayo dee in ninkana magaciisu kitaabkii bukhaari aan ka helayno kana muslim oo sidaasun la odhanayo waa shardigii bukhaari ama shardigii muslim ee suurada iyaduna talfiiq ay ku sugan yahay taasi ma noqonaysa shardigood oo bal mithaal ahaan simak ibnu xarbi ninka la yidhaha rijaasha muslim buu kaba mid yahay cikrima mawla bni cabaasna waa bukhaari unba wax ka wariya muslim isagoo maqruuna hala arka isagoo nin kale ku ladhay ama raaciyay ee wax kama wariyo cikrimana waa ibnu cabaas marka haddii aynu aragno xadiid sanadkiisa uu yahay simak can cikrima can ibni cabaas simak muslim baa wax ka warin jira bukhaari xadiistiisa waa ka tegey cikrimana muslim waa ka tegay laakiin bukhaari baa wax kaba wariyo dee kalaamyo kuba yimi baanu ugaba warin marka taas oo kale iyadna lama odhanayo talfiiq weeye laba nin baa midba meel lagaba soo qaatay xidhiidhsanoo maanta wax kala warinaya kutub kale way kuba sugantahe laakiin ma jirto markuu muslim wax ka warinayano simaakoo cikrima u sheekhiya kitaabka muslim kuma sugna bukhaari markay tahayna cikrimo tirmidkiisu yahay simaak kuma sugna labadoodii haddii laisu geeyo talfiiqa la sameeyay iyadna shardigoodii ma noqonayso shardigii bukhaari iyo muslim ma noqonayso midna shardigiisii maha taasi bal markaa waxay noqonaysaa ruwaadii iyagu ay wax ka warin jireen marka xadiis lagaba wariyo si ay uga warin jireenna sanadku uu yahay sidii ay ugaba warin jireen shuruudii kale sixadana la helo xadiidkaasa waxaa la odhanaya waa shardigii shaykhayn ama waa shardigii bukhaari ama waa shardigii muslim ee shuruud kaloo ay iyagu dhigteen oo imika halkan la leeyahay shuruuddii ay sheegeen baa xadiidkan laga helay taasi ma aha macnuhu waa ruwaadii oo wuxuu yihi lianna almuraada bihi waxaa loogaba jeedaa ruwaatu macnaa shardiga marka la sheego ama labadooda ha la israaciya ama mid gooniya hala magacaabe waa ruwaatuhumaa ruwaadii ay wax ka warin jireen maca baaqi shuruudi saxiix xadiidka saxiixa shuruudiisa intii ka hadhsanayd iyadoo la jirto oo raggun hadday joogaan oon itisaal jirin raggun hadday joogaan oo cilla xadiidkii ay ku timaado ruwaadii hadday joogaan oo shudud ku yimaada dee lama odhanayo waa shardigoodii oo halkan asaxiix ay ugaba imanaysaa axaadiistii kale iyadna saxiixayd uu ka horeeyo taa la odhan maayo ee waa marka shuruudii kale sixadna ay joogto wa ruwaatu haddaba bal markaa taas waa la horreysiinayaaoo bal markaa wuxuu noqonayaa xadiidkii kale imaam kale saxiix yeelay ruwaaduna ruwaadii bukhaari iyo muslim ama midkood aanay ahayn kani uu ka horeynayaa xaggii asaxiyadu ugaba horeynayaa sababta keentayna waatana wa ruwaatumaa ruwaadda labada kitaab qad xasala waxaa xasilay alitifaaqu isku waafaq cala alqowli qowl lagu qow markaa la isku waafaqo bitacdiilihim iyaga tacdiilkooda ay cuduul yihiin ee laga caadil yeelo taa layskuma qowl lagu qowlo itifaaq layskuma waafaqay ayaa xasishay muxuu ku xasilay waa biariiqi luzuum laasimid ay ka laasimaysa xadiidkoodan la aqbalayo dariiqeed taas oo macnuu waxa weeyaan bal dee ruwaadan kitaabka kuba sugan ama labada kitaab kuba sugan in badan oo kamidi waa dad marka horeba shaksi shaksi loo tawsiiqiyo aimadu siqanimadood iyo dabdi cadaaladood iyo dabdigood iyo waxa ay adkeeyeen oy inoo sugeen laakiin waxaa jirta rag labada kitaabba wax lagagaba wariyo macnaa dee kalaam sidaas oo lagu tawsiiqiyo aanu jirin laakiin kuwa naftooda kol haddii labadii kitaab axaadiistii ku sugnayd ummaddu ay kula kulantay aqbal oo macnuu uu yahay waxyaalihii la celeeyey mooye axaadiistaasi inay wada saxiix tahay taa maxaa inooga dhalan dee xadiidkan markuu saxiix noqonayana ruwaadiisu waxay ahayd oo loo shardiyaya cadaaliya dabdi inay uga sugnaato raawigii bukhaari iyo muslim kuwa ay wariyeen ee xadiidkiisii la tasxiixinayay xataa isaga haddii tawsiiq gaar oo loo keenay oo macna aanu hayna aanu jirin xadiidka sixadiisa waxay ka ratimaysaa raawigiisa cadaaliya dabdi inuu kuba sugan yahayoo macnaa wuxuu ka laasimayaa xadiidkani waa saxiix ka laasimaya raawiga warinaya inuu caadil yahay raawiga warinaya inuu nin daabido yahay oo bal markaa waxa weeyaan tacdiilkooda uu raawigan dayna haddii kale xadiidku saxiix ma noqdeen kol haddii la yidhaha xadiidkani waa saxiix raawigii warinayay oo raawiga warinaya macnuu waxa weeyaan tacdiilkiiba halkaa ka laasimaysa markaa ruwaadda labada kitaab oo dhan iyadoon shaksi shaksi aynaan u eegin iyadoo aynaan u eegin qowl laba idhaha nin kasta goori ahaantiisa gooni ahaantiisa loo xukumo siqanimo loo xukumo ama cadaalad loo xukumo ta aan loo eegin tasxiixa axaadiistooda la tasxiixiyey ayaa waxaa ka dhalanaya inay cuduul yihiin ruwaadaasi ay cuduul yihiin marka taabaa keenaysayne waa laisku waafaqay axaadiitan inay saxiix tahay markaa ruwaaddii warinaysayna waa cuduul arrintaas baa itifaaqa halkaa kaba yimaa waxay keenaysaa in ruwaadda iyagu wax ka wariyeen miise dheeraada ay ka yeeshaan ruwaaddii kale iyaguna cadaalo ay u sugnaatee kutubta kale kuma sugnaa halkan bay miisadoodu iyo horraysiintoodu ay kaba soo baxaysaa markaa fahum ruwaadda labada kitaab muqadamuuna kuwa laga horraysan bidariiq luzuum taas buu u wadaa luzuumku macnuu waxa weeye haddii xataa raawigan la odhan gaari ahaantiisa waa siqa la odhan laakiin xadiidkiisii waa saxiix la yidhaha macnaa maxaa waa saxiix xadiidna xadiidka saxiixaana raawigiisa waxaa la shardiyaya inay cadaaliya dabdiya usugnaato nin fiqaa yahay waxaa tasxiix xadiidka la tasxiixiyey markaan duruq uu leeyiyo waxyaalo dee tacaduda iyo sida saxiix ligayriya aan lagu dee baabkaa aan u noqon waxaa ka dhalanaysa raawigan inuu raawi caadilay taas baa ka laazimaysa haddii kale dee lama tasxiixiyeen oo dariiqa lazuum taas buu wadaan fahum ruwaadan xad labada kitaab muqadamuuna kuwa laga horreysiinayo weeye calaa gayrihim gayrkood baa laga horraysiinayaa fii riwaayaatim xagga waxyaalahay warinayaan dee ruwaadda kale iyaguba cadaala ay u sugnaatay kuwan saxiixayn waa kuwa laga horraysiinayo wahaada taqdiimka ruwaadda saxiixayn la horraysiiyo aslun iyo dee waxa weeyaan bal aslun asal weeye waa macnaa wax dee daabit weeye daabit laa yukraju canhu aan laga baxayno ilaa bidaliilin daliil mooyaane si kale aan loogaba baxayno macnaa taqdiimka labada kitaab horta la horreysiinayo wixii madmuunkooda ahaa taasna ay ka dhalanayso ruwaaddii iyagu ay wax ka warinayeen marka khaasatanna dee umuuraha ictibaaraadka aan yar tilmaanay oo ah kayfiyaday wax uga warin jireen iyo meesha inay taallo ay timaado shuruudii kale sixaduna la helo bal taas iyagana in la horreysiiyo ruwaaddii kale laga horreysiiya waa daabid aan haysanayno waxa laga bixi karaa waa daliil macnaa waa daliil waa laga bixi karaa waxa weeye xadiidkii aan idhi waa bukhaari iyo muslim ama bukhaari ama muslim waa axaadiistii kale saxiixayd waa ka horeeya horta ma aha inaan ka hadalay xadiis xadiis umaynaan taaban macnuhuna ma aha xadiid kastoo bukhaari ku sugan inuu ama muslim ku sugan inuu wasfigiisu kan yeelanayo ee waa labadii kitaab guud ahaan marka taas daabitkaasaan haysanaynaayo markay axaadiis gaara inoo timaadana waa daabit aan ku horreysiinayno allahuma haddii laakiin daliil meesha jiro daliilkaasi uu keenayo xadiis iyagu aanay warin inuu ka raajaxsanaado xadiis iyagu ay wariyeen laakiin daliilkeena uu jiro dee daliilka waan raacaynaa oo arrintu markaa waxay keenaysaa dee kolkol xadiis laga darajo sarreeyey inuu umuuro kale oo isagu uu wato daraaddeed darajadiisii way markaa noqoto mid ka sarraysa kii caadi ahaan ka darajo saraynayay bal markaa laakiin marka aanay daliilkaasi jirin asal aan haysanayno ama daabit aan haysanno weeyo axaadiidta saxiixayna ee axaadiidtii kale guud ahaan in kastaba saxiixaatee kaba horeyso ruwaadoodina ay ruwaadii kale ay kaba horeynayso oo daliilun baan kaga bixi karnaayo ujeeddadu waxaani maaha wax dee mudarid oo asal ahaan suuro ka hoos baxaysa aanay jirin suwar baa ka hoos bixisa waanu sheegi doonaa taa dib ugu soo laabmi doonaa marka wuxuu uhi fain kaana alkhabaru xadiidku hadduu yahay calaa shardihimaa oo labada bukhaari iyo muslim shardigooda macan xalayin iyagoo wada jir oo dhan kaana wuxuu ahaanayaa duuna maa kii mid ka hooseeya akhraja wuu soo saaray muslimun muslim aw milahu amase markaa ayuu noqon aw milahu amase mid lamida ayuu noqonaya wain kaana calaa shardiha markaas oo bal matalan xadiidkii shardigii waa kan inoo soo sheegay haddaba haddaan helo xadiid ruwaadan warinaysa ay ruwaad labada kitaabba ku wada sugan ay yihiin oo rijaashii saxiixayn weeye ruwaadii shuruudii kale sixadana xadiidkii waan ka wada helay xadiidkaasi waa rutbo sare ayuu noqonayaayoo wuxuu ku xigayaaba markaa uu leeyahay muslim wixii uu la gooni noqday ayoo ka saddexaad ahaa rutbada saddexaad ayuu kusoo xigayaa ta afraad buu noqon amase waabu laba sinaanaya dee kol haddii imaka muslimkiisii waa martabadii saddexaade rijaashii muslimun maaha rijaashii bukhaari shardigii bukhaarina meeshii waa jiraa taasoo kale waxay u keenaysaa miiso in hore mariso oo muslimba uu kulaba sinaado kol oo ama uu laba sinaanaya muslim wixii uu wariyey xagga darajada amase waa ku xigayaaba waa wixii bal markaa khabarku markuu labadooda shardi uu waafaqsan yahay wain kaana hadduu khabarkii calaa shardi axadima mid ahaan waa labadooda shardigii uu yahay oo matalan rijaashani waa ama rijaal bukhaari uu isagu wax ka wariyo ama waa rijaashii muslim weeye fa yuqadamu waxa la horreysiin shardulbukhaariyi bukhaari shardigiisa waxdahu xaalu kelidii yahay ayaa la horreysiinayaa calaa shardi muslimin waxdahu tabacan iyaday taasi raaci tahay la raacayo liasli kullin minhumaa mid kastoo labadooda ka mida asalkii oo dee marka horeba bukhaari baa sidiisa loo horreysiin jiray muslimna waa ku xigay iminka markay ruwaadooda noqotona asalkaa horun baan raacaynaayoo haddana bukhaari wixii ruwaadiisii ahaa ama shardigii bukhaari la odhanaya ayaa la horreysiinayaa oo laga horreysiinayaa kii muslim shardigiisa ahaa sababtuna mid kastaaba dee ka asalkiisii ayuu markaa tabacu yahayoo dee iyagana waa la kala horreysiinaya oo bukhaari baa ka horreeyey muslim xaggan asaxiyada kaga horreeyay sixadii haba wadaagsadeena fakharaja markaa waxaa inoo soo baxay buu leeyahy lana inaga inoo soo baxaya min haadaa waa taqsiimkan imaka aan ka soo sheegnay waxaa xaggiisa inoogaba soo baxaya oo inooga muuqanaya sitatu aqsaami lix qaybood oo iyaduna qaybaha saxiixa uun ah oo tatafaawatu ay kala tegayso kala sarrayn darajaatuha darajaadkeedii fi sixati xagga sixada ay ku kala horeynayso oo lixda qaybood uu inoo sheegayaa bal imika horta waxyaalahan waa in oo dhammi guud ahaan faa'iidadeedu wuxunbay muuqanaysaa cinda tacaarud mar kale ma muuqanayso oo xadiidku kol hadduu saxiix yahay xasanka inoo dambeeyaana waa la mide dee waa lagu camal falayaayo waa xadiid xujo ahoo la aqbalayo lagu camal falayo la daliishanayo axkaam iyo keyrba loo daliishanayo taas buu noqon markaa marka uu xadiidku saxiix yahay wax caaridaya aanu jirinna hadduu xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen iyo hadduu ku sugan yahayba xataa umusuusha lixda aanu kuba sugnayn iyo masaaniidda mashhuurkae ajzaadaas waxa weeyaan aan shuhuroobin uu ku sugan yahay laakiin uu saxiix noqday isku si un baynu ugu dhaqmaynaa ugu camal falaynaayo iyada taas wax kaloon ictibaarinayno oon sixadii ahayn iyo xadiidku in darajadii lagu aqbal laa gaadhay ama xasannimo ma jirto laakiin maxay arrimahan tafaawudkan iyo qaybintan iyo kala horreysiintan faa'iidadeedu waxay tahay marka ay dhacdo tacaarud laba xadiis baa iska hor yimi waxay dee ta ugu horreysaynu bila eegaynaa waa in la isu geyn karo la jamcin karo haddii taasi ay suurto gasho arrintii labadoodiiba waan ku wada camal falaynaa markaa taasna imika halkan waxba markaa uma sii baahanayno kayfiyadda balna way inoo dambaysaa halkaa markay axaadiisa tacaarudo duruqda lagu markaa la maraa haddii taasi ay suurto geli weydo dee taariikh baan eegeynaayo bal labadan xadiis waqtigoodu inuu kala horeeyo hadday inoo caddaato tanimaha ixtimaale ay caddaato midkoodka kale inuu ka horreeyey kii hore ayaan mansuuq ka dhigaynaa cid kastaaba haba wariso ka dambana naasikhi baan ka dhigaynaayo markaa camalkii saasuu noqon haddii taasna aan weyno markaas waxaan u baahanahay in la kala raajax yeelo labada si dee aan waxa weeyaan kol haddii aan lagu wada camal fali karahayn dee midkooda raajaxaan ku camal fallo kalena aan iskaba tagno markaas baa dee ta maxay noqon awjuhu tarjiix way badan tahay oo dee kollay aad bay u badan tahay be se maxaa awjuhdii tarjiixa ka mid noqonaya xaggan sixada si ay u kala horeeyaan inaan u kala horreysiino oo bal matalan markaa xadiidkii dee bukhaari iyo muslim ay wariyeen markaa caariduu ka hor yimi xadiis bukhaari uun wariyey la jamcin kari waaye taariikhna aan weyne aan ku kala horreysiino marka waxaan odhanaynaa ka bukhaari iyo muslim baa raajixo isagii baan camalkii siinaynaa haddii dee ay dhacdo xadiidkii bukhaari iyo muslimna labadoodii sidaasaan u kala horreysiinaynaa umuurahan kale ay noo soo socdo labadoodaba kii shardigooda ahaa iyo kii mid ahaan shardigooda iyoha sidaan u kala horreysiynaayo lixdu saa imaka uu inoogu sheegay ayay marka loo baahdo waa saa axaadiista kale ee saxiixaana xadiid ibnu maaja wariye xadiid bukhaari wariye hadday meel kuba kulmaan oo waxa weeyaan aan ku wada camal fali karna labadiiba aan ku camal falayna oo xadiidkii saxiixayna siisa u qaadna wey laakiin haddii dee markaa loo baahdo tarjiix markaasaa umuurahan imanayaan oo si ay u kala horeeyaan bay u kala yeelanayaan xaggii tarjiixii iyo taqdiimkii markaasun bay umuurahani muuqanayaan faa'iido yeelanayaan ee umuuraha kale ee waxa weeyaan markaa wax camal ahoo inooga ratibmayo oo ama thimaaron kaba qaadayna aan suurada ahayni ma jirto marka muxuu ihi lix qaybood oo sixadii ku kala tagsan marka lixdii qaybood maxay noqonayaan ta koobaad waa maa itafaqa calayhi shaykhaan waa tii koobaad haddana man farada bihi muslim tii labaad man farada bihi lbukhaariyu haddana man farada bihi muslim waa tii saddexaad maa kaana calaa shardihima iyadoo dee la ictibaarinayo shardigii taamka ahaa oo waa tii afraad ma kana calaa shardi lbukhaariyi ma kana calaa shardi muslim lixdaa weeye lixduu inoo soo sheegay bal lixdaa markaa wuxuu ihi wa hamata meesha waxaa hunaaka qismun qismi saabicun toddobaad wa huwa qismigaasi maa xadiid weeye saxiixaho laysa aan ahaanin calaa shardihimaa shardigood aan kuba sugnaanin ijtimaacan kulan iyo wanfiraadan kelinimaba oo macnaa ka toddobaad muxuu noqonayaa imaam a'imadii ka mida xadiidku tasxiixiyey ee laakiin aan marka la eego shardigooda aan kuba sugnayn ijtimaacaan wuxuu wadaa waa ruwaaddii labadooduba ay wax ka wada warinayeen anay ruwaaddiisa ahayn xadiidkaas infiraadadna ruwaaddii ama bukhaari uu keligii wax ka warin jiray ama muslim wax keligii uu wax kaba warin jiray ruwaaddaasna inaanay xadiidkan dadka warinaya aanay ahayn waa xadiid adugu aan ruwaaddoodii iyo rijaashoodii dariiqooda lagaba warin ruwaad kaloo iyagu aanay wax ka warin baa lagaba wariyey laakiin dee shuruudii sixada xadiidkii laga helay lagu aqbali lahay oo ruwaaddii cadaaladii way u sugnaatay iyo dabdi cillo iyo shuduud kale xadiidkii waa ka nabad galay sanadku waa sanad xidhiidhsan marka xadiidkaasi waa xadiid saxiixa macnuu waa xadiid imaam muctamadi uu tasxiixiyey wax mucaaridoodii caaridayaa jirin ta labaadna aan iyaga shuruudoodii ruwaaddii labada kitaabna aanin ragga laga warinaya iyo dariiqa lagaba warinaya aanu ahayn kaas baa qaybtii toddobaada iyaga halkan may sii kala qaadin oo hadday dee culimadii kale kala horreysiiyaan iyaguba ina xaggan way ku kala mudnaayeen taqsiimkaa badnaan laha waa sii faafilaayoo daabin maba yeeshee